بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين mahadsanid mudane guddoomiye mudanayaal assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iga guddooma salaan diiran iyo qadarin gaar ah waxaan maanta allahu subxaanahu wa tacaala hortiisa iyo golahan hortiisa u soo istaagay anigoo muwaadin caadi ah xildhibaan tawaaduc ah oo wax isla weyne ah haba yaraatee qalbigayga ku jirin diyaarna u ah gudashada xilka xildhibaannimada xildhibaannimada shacbiga noo higmaday waxaan golahan u soo hor istaagay inaad kalsoonidiina ii siisaan inaan noo qabto xilka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad ee soomaaliya anigoo aad u ogsoon in qabashada xilkaasi uu yahay ammaano xag alle iyo xagga shacbiga aan wakiilka ka nahayba layska weydiin doono musharax ahaan waxaad xaq u leedihiin inaan idin sheego sababaha gundhiga u ah oo aad igu xilqaamanaysaan ammaanadaas oo aad kalsoonidiina igu siinaysaan hor iyo horaan aan naftayda xusuusiyo oo annakoo dhan isxusuusino qorahda allahu subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka noogu sheegay oo yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعدكم به إن, إن الله كان سميعا بصيرا حلك وأمانه وقان آخر أدونك ليس ويديو حل هير كستو يهي مرضى هدي قفك أوقاضه waa marashi ku hagoogan waa marashi marashida xilka dunkiisu waxay ka samaysan tahay dab haddii si daacadnimo iyo allakacabsi iyo ammaano dhowrnimo aada xilka loo gutana qofku wuxuu u noqdaa dirac difaaca iyo dugsi diirimaad u leh haddiise dulmi dulmi u adeegsado waa dab oo asaga gubaya sideedana waxa ay la yidhi xilka hadii aadan gudig haddii aad xilgudashadaada dareento inaadan gudan karin ka deg inta uusan ku gubin ayadahaas qur-aanka ah aayaddaas qur-aanka ah baa noogu filan in aan isu xusuusino ahmiyadda diinta islaamku erigtu ku leedahay iyo ereyada kooban oo aan ka dhaxalnay ogaaleydii hore noo reebeen taasina aan uga gudbo howlaha aan howlahana hor yaalla oo aan ugu hore oo ay ugu horeyso qiimaynta aan aan ku xulanayno hoggaankeena golaha shacabka mudanayaal markii aad musharaxnimadeedu qadarinaysaan fadlan waxaad igu qiimaysaan waxaan idinka codsanayaa in aad igu in aad igu in aad igu qiimaysaan laba qodob oo keliya tan koowaad khibradda allahu subxaanahu wa tacaala ii suurtageliyey oo ah aan ku soo kasbaday taariikh nololeedkayga oo idin horyaalla ayay ku dhan tahay tan labaad waxaad igu qiimaynaysaan higsiga aragtidayda aan jeclahay inaan idinku hogaamiyo haddii aad isiisaan kalsoonidiina oo aad ii doorataan guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad hase yeeshee mudana guddoomiye iyo mudanayaal intaan labadaas qodob aan gudagelin ii ogolaada si kooban inaan u dulmaro waa maxay arrimaha horitibinta koowaad u leh soomaaliya una baahan in la siiyo mudnaanta koowaad inta lagu guda jiro muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad marka istraatiijiyada xagga istraatiijiyada soomaaliya u baahan tahay shan arrimood baan ka soo qaaday mana ku koobna hase yeeshee arrimaha koowaad ee soomaaliya u leh mudnaanta koowaad waa inay noqotaa amniga iyo sidii dalka loogu soo hoohin lahaa nabad weli ma lihin soomaaliya weli ma yeelan istaraatiijiya cad si wada jir ah loo ansixiyey oo leh nidaam siyaasadeed qeexaya qorshe habaysan oo lagu fulin karo istrateejiyad lagu sugayo amniga loogu amniga looguna gudbayo loona gundhigayo qorshaha lagu gaarayo nabad waarta waa mid dalkeenu uu baahi daran u qabo saa daraaddeed waa in waa inaan u howlgalnaa dejinta istrateejiyad amni iyo nabad iyo nabadaynta dalka oo howlgalka oo howlgelinta dhisidda iyo howlgelinta hay-adaha dowladeed ee heer qaran iyo heer dowlad goboleed fulin kara arintan waa inaan xoojinnaa oo midaynta dhismaha ciidamada qalabka sida weligeen kuma jiri karno ciidamada caalamiga ah sida amisom in ay ilal abad nala joogaan waa in uu jiraa qorshe aan mas-uuliyaddaa kala wareegi karno saa daraaddeed waxaan u baahannahay sabtii iyo xeeladii aan kala wareegi lahayn mas-uuliyaddaas mudanayaa shimbiruhu waxay ku duulaan laba baad dowladnimadana waxay ku duushaa laba baad kuwaasoo kale ah dowlad xukuumad ama dowlad fayad ah oo maamulkeeda maamulkeeda shafaafi yahay iyo ciidamo qalabka sida oo u ilaaliya amniga iyo gobonimada gobonnimada dowladda arinta labaad oo mudnaan in mudnaan la siiyo mudnaanta koowaad la siiyo u baahan iyo horatebin waa inay noqotaa heshiisiinta bulshadeenna horumarinta saraynta iyo ku kala dambaynta sharciga iyo hagaajinta xukunka iyo maamul dowladeedka saddexdaas arrimood waxay muhiim u tahay helidda kalsoonida shacbiga ugu kalsoonaanaya dowladdiisa waxaa intaa dheer inaan u howlgalno in aan si dhab ah wax uga qabanno sugidda milkiyadda gaarka ah iyo milkiyadda guurtada iyo maguurtada ahee dowladda iyo kuwa dadweynaha iyo inaan dib u eegis dhab ah ku samayno heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu gasho iyo anagoo anagoo isku tashanayna u howlgalno dib u celinta barakacayaasha iyo inaan qorshe cad u samayno dib u soo celinta qaxootiga ummaddeena ku dayacan dalalka shisheeye waxaa kaloo aada muhiim u ah arimahan arrimaha heshiisiinta ummaddeenna ay ka mid yihiin in aan si dhab ah iyo si oo walaaltinimo ku dheexan aan u wajahno wadaxaajoodka dib u heshiisiinta u dhaxeeya soomaaliya iyo somalilan arrinkani waa in laga daayaa ashunku aadaamidda ee waa in si dhab ah loo gudagalo waxyaabaha iyo cutunka la kala sisanayo si loo gaaro go'aan wax ku ool ah oo ummadda u ron waa hubaal in dal ahaan iyo dan ahaan iyo deegaan ahaan soomaaliya iyo somalilan marna ayna kala maarmin waa arrin mudan in loo huro wax walbo oo ay u baahan tahay waxaa kaloo muhiim ah oo dib u heshiisiinta iyo sugidda sugidda amniga iyo maamul xukuumadeedka xoojinaya in dowladaha goboleed ee dalka ka samaysmay aan hubinno oo oo sharci u dejinno si buuxdana u waafajinno dastuurka federaalka arrinta saddexaad oo ayadana ka mid ah arrimaha horitibinta u leh soomaaliya waa dib u dhisidda iyo horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha ay ka mid yihiin tayeenta iyo dib u dhisidda dekedaha wadooyinka isgaadsiinta iyo garoommada dayuuradaha sidoo kale inaan fiiro gaar ah siino horumarinta ganacsiga iyo warshadaha beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga maalgashiga dadweynaha iyo dhiirigelinta fursadaha shaqo fursadaha shaqo abuurista dhammaan arrimahaasi uma lihin noomana dejisna nidaam siyaasadeed lagu hago arinta afaraad oo dalkeena mudnaanta koowaad u leh waa dejinta nidaam siyaasadeedka heer qaran oo lagu hago arrimaha adeegsiga adeegyada bulshada oo muwaadin walba xaq dastuuri ah uu u leeyahay kuwaasoo ay ka mid yihiin siyaasadda qaran ee waxbarasho iyo siyaasad qarameed nidaam siyaasadeedka qaran ee caafimaadka waa inta ugu yar aan tusaale ahaan usoo qaatay usoo qaadan karno waase badan yihiin arrimaha adeegyada kala duwan ay bulshada u baahan tahay waxaa taas kusii daran waxaa taas usii daran adeegyada waxaa waxaa ka sii daran adeega laanta garsoorka oo ah laan muhiim ah kana mid ah saldhigga awoodda dawladda idin mudanayaal iyo mudana guddoomiye idin idinka xog warrami maayo xaaladda laanta garsoorka ay ku sugan tahay waan ka xumahay shan iyo toban daqiiqo laguma sheegi karo qofna laguma qiimayn karo waayahay mudane mar haddii ay saa noqotay waxaan ku dadaalayaa inaan idinsoo idinsoo gudbino iyadoo qoran si aad uga baaraan degtaan inta aan codaynta la gaadhin hase yeeshee aan arrimo yar oo gunaanad ah aan u boodo waana ka xumahay in waktiga sidaa loo qorsheeyey ma habboonayn hase yeeshee saasay noqotay waa hagaag mudane iyo iyo ogolaada waa arrin muhiim ah in aan idinla idinkala dardaarmo waa wax wax iskubedelka isbedel doonka badanaaba ay dhallinyarada marka ay sheegaan barlamaankeenna maanta hadda tirada maanta ay joogto la doortay boqolkiiba lix iyo toban waxay ka kooban yihiin dhallinyaro dhallinyarada waxaanu leenahay isbedel ma aha qof meel laga qaaday qof kale la keena isbedel wuxuu ku imanayaa hindiso iyo himilooyin iyo qorsho iyo nidaam siyaasadeed qorshaysan oo lala yimaado ballan waxaa idinku qaadayaa dhallinyaro haddii aad meeshaa kalsoonidiin ii sirtaan oo ii doorataan in aaraada aad keenaysaan iyo afkaarta iyo himilooyinka aad hirsanaysaan inaan mudnaanta goowaad iyo tixgelin gaar ah aan siin doono idinku un ha noqonina qof aad dad aan la imaanayn ee magaciisa ilaa waxaa laga maarmaan ah inaad noqotaan codka asaajiina oo aan nasiibka u helin in ay ka mid noqdaan xildhibaanada maanta golahan jooga horseed u noqda afkaartoodana keena waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo in allah subxaana wa tacaala ka sogow waxaan rabaa inaan golaha kaloo dardaarmo hal arin oo muhiim ah barlamaankii sagaalaad aan ii suurtagelin inaad suurtagelisaan barlamaankan tobanaad arintaasoo ah arin aad u xoojinaysa wax kabedelidda nidaamka maamulka dawladda iyo korjoogtaynta iyo la xisaabtanka xukuumadda arintaasi waxaa weya mudanayaal haddii laydin keeno ra-iisul wasaare ama laydinka oo wata barnaamijkiisa cod od cod iska daaya wakti hala siiyo xildhibaanada wakti hala siiyo shan iyo tobanka guddi ee barlamaanku ka kooban yahay wakti hala siiyo ay ka baaraan degaan barnaamijka oo xukuumaddaasi wato haddaan barnaamijkaasi aan la keedin oo aan si fiican loo kifaftirin guddiyada ka baaraan degin korjoogteen aad samayn kartaan iyo la xisaabtan aad samayn kartaan ma jirto saas daraaddeed maanta lama dooran ra-iisul wasaare ma joogo dardaarkaas waa idin horumarinayaa ku dadaala inaad maaragtaa ee arrintaasi aada u feejignaataan waxaan idin xaqiijinayaa arrin kale anigu qofna ima wato anigana qof ma wato qof aan aniga wadan karana ma jirto arintaa arrintaa waxay u muuqataa dadka ku hadaaqaya inay tahay inay tahay maaragtaa character assassination waxay yidhahdaan ama la yidhaahdo dhalan dil ba la yidhaahdaa af soomaaliga taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kan aan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan markaa la masuq maasuqin ama wax isweydaarin aan loo samaynin intaa ka bacdi walaalayaal haddii aad i doorataanna waxaan idinku hogaamin doonaa si dhexdhexaadnimo haddii aad i dooranayna waxaan ballan qaadayaa inaan xilkayga xildhibaannimada ah aan si daacad ah oo diinta iyo dalka iyo ummadda ku jirto aan u kuso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu